toddobaadkii lasoo dhaafa ayaa ciidamada amniga ee boosaaso waxa ay xerada misinaario ee bariga magaalada boosaaso kasoo qabteen hub isugu jiray qeybaha lagu dagaalamo iyo rasaas tiro badan wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa arrinkaasi ka wareysatay taliyaha booliska puntland ee qeybta gobolka bari gaashaanle sare cabdulqaadir jaamac diriir waxayna wax ka weydiisay hubka iyo noocyadiisa
xaalada boosaaso guud ahaan waa iska degan yahay waxna waa dhacdhacaanoo dee dee kulley magaalada dib marka shaqaaqooyin iyo waxyaalaha iska jir jireen wax waa iska dhici karaano booliisku shaqooyinkii booliisku dee mar walba waa iska dhacdaa dhacdooyinkeeda waa leedahay hase yeeshee amni darro ka jirta boosaaso ma jirto waxaad warbaahinta la wadaagteen in ciidamada booliska puntland ay magaalada boosaaso ku qabteen hub saaran gaari hubkaasi muxuu ahaa noociisa xaggeese laga keena adiga hubkaasi tiradiisu kolley waa dukumenti garaysan tahay wax la dukumenti gareeyey weeye dowladda dhexna loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qarabka sidan ay joogeen iyo xiraalintooda habka ay ahaayeen hubku u ahaana waa habka kolley dadku wada arkeen gaari isku radaa u ahaa ciid la saaray dushiisa ciid saaran tahay gudihiisana hubkaasu ku jiro marka kolley waxaan qaran karaa keliya wixii loogu qaran karay inay tahay sharci darro waxaana rabaa inaan kuu sheego de kolley formation badanna laga hayay shacabka iyo booliiskuna ka wada shaqaynayeen dhammaanna waxaan uga mahad celinaya inta ka shaqaysay shaqadaas guud ahaanta ah marka hub la dhaho waa nuucyo badan yahay marka waxa aad qabateen ma hubba ma rasaas ba haddaad si guud u sheegto wuxuu isugu jiraa hub iyo saanad iyo qalab milatary sabahaas isugu jira ma la garanayaa cidda leh runta anaga formationada meelahaan kasoo raacnay meelahaan rabna inaan cid la wadaagi karro maaha hadda baaritaan baana kusoo baxa booliisku miyay qabteen dadkay ku tuhmayeen gaariga meesha waa la dhigay darewel keliya wey dareewelkuna wuu ka maqnaa markaas laakiin waa garanaynaa dareewelka magaciisa oo saddexan iyo wixiisa waa garanayna lakin waxaa ka muhiimsan asal ahaan waxyaalahaanu daba joognaa jiro waaweyn dabcan magaalada boosaaso madaxweynaha puntland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin bal ka waran goobihii ciidamadu isku hor fadhiyeen haddii aad sawirka bixiso iyo sida magaalada ay labada dhinac u wada joogaan kolley guud ahaan de waa ujeedaano dadkii way soo noqdeen wayna degan yihiin wayna fushin laakiin mar walba waxaan rabnaa inaan ka taxadaro sifooyinka keeni kara in amnidarra timaado ay kamid tahay ciidamadu cidda shaqada ku jirta maha cidda kale inaysan cid meesha doona ha ahaada inaysan banaanka u bixin ama isku dhacyo samayn si hadeer marka hadda dhowaan ahayd oo kaleeto arrin dhacday oo kale waxaa ugu maqaalo ah goor dhaweyd in israsaasay dhex martay rag qaba diriiska ciidanka diilna uu dhacay dhaawacna uu jiro bal arrintaa haddii aan noo faahfaahiso waan kuu sheegayaayo kolley de mar kastaba dres iyo hobsida boosaasa joogaahi waa dee muuqaalku waa isku mid laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dhintay hal askari hal kaleetana oo dhinac kala ahayna waa dhaawa meesha goobtaa wax ka dhaceenna waa xeryacawska waa ciidanka b s f oo hore oo wareegay iyo ciidanka hadda agaasimha agaasimihi hore la jooga askariga dhintay dhinaca agaasimaha isuu wareegay d s f wixii dheeriya oo kaletana de baaritaan baa ka socda sida wax u dhaceen iyo sifooyinka wax u dhaceen qokolbakasaaubaaqa waxa socota waan waa nabadeed oo isimadu ay gacanta ku hayaan maxay u dhimaysaa xabad joojin kolley dee dadku waa la baarayaa sifada wax ku dhaceen lama wada qaadanayo ciddaa yeelanaysa marka mas-uuliyadda cidda negligensaheeda iyo dhinaceeda sifadu ay ka timi baa qaadaysa oo loo silmaanmayo wax udhimisna waxaan oran karaa dee dadku caqligay leeyihiin ma malaynayo wax badan inay u dhimayso
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska puntland qeybta gobolka bari gaashaanle sare cabdulqaadir jaamac dirir oo u waramayey wariyaha v o e da faadmo yaasiin jaamac